بسم الله الحمد لله ثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا بفضلك وجودك وأنك يا لطيف تيسير كل عسير فإن ذلك على الله يسير وعشركii labaad kitaabka تdhiib في أdilة mتن الغاية والتغريb أbu shujaaع kitaabu dahaara wuxuu kitaabu yahay dahaaradii waa baab ama kitaab muhiima weeyaan kitaabu dahaara marka kitaabu dahaara marka laga hadlayo markii lasoo kookoobo waa iska hadal badan yahay dahaaradaas la-aanteed hadda waxba qofkii u suuroobi mayaan dahaaradu xagga luqada waa nadaafadda ayib waa inuu qofkii iska dahiro iska nadiifiyo adnaasa wasakhaha midda xisiga ah oo najaasada muuqataa iyo midda macnawiga ah oo midda macnawiga waa maxay amraadu lquluub qalbiyaasha xanuunada ku dhaca waa inuu qofku iskaiska ilaaliyo iska daaweeyo iska nadiifiyo sida kibirka sida xasadka iyo wixii la mida waa xagga luqada amaa xagga sharciga waxaa la yidhaahdaa dahaarada ficlu maa tustabaaxu bihi salaatu salaada waxa lagu banaysanayo falideeda iyo wixii macnaheeda ah weeso iyo qubays iyo booraysi iyo najaase la yska suuliyo iyo wixii la mid ah taasi wata dahaaradaasi marka waxaa jira maqaasidu dahaara waxa la yidhaahdo maqaasidu dahaara dahaarada maqaasideeda dahaarada markaad dahaaro qaadanaysa maxaa looga qasdayaa weeye afar arrimood midkood wuduu oo weese ah kow qusli oo qubaysa labo tayamum oo boraysiya saddex isaalatu najaasati najaaso laiska suuliya afar afartaa mid ka mid a qofku raadinaya iyo wixii ka badan waa maqaasid baa la dhaha maqaasidu dahaara waxaa jira waxaa la yihahdo wasaa'ilu dahaara dahaarada wasaaisha dahaarada lafteeda lagu gaari lahaa wasaa'il aan dahaaro qaadateeda maxaa ku dahaaro qaadanaysaa iyaduna waa afar dahaaradii maxaa ku gaaraysaa biyo almaa-u biyo inaa heshid asal waxaa u ah dahaarada waa biyo labo aturaab waa ciid ciidu waa maxay biyaa la waayey ama qofki isticmaali kari waaye suurtagal noqon weyda inuu biyo isticmaalo ama waaba la waaye booraysi baa meesha imaanaya labo kan saddexaad oo dahaarada lagu gaaraya waxaa weeye oo wasaa'ilu dahaara ka mid ah alaxjaar dhagaxyadii iyo dhagax wixii macnihiisi qaba lagu isijaysanayaa macnaha weeye kan afraadna waa addibaaq waa megdinta haragga neefkii baktiyey lagu megdinayo waaye megdintaas la dhaha marka afartaa hore waa maqaasidu dahaara afartan dambana waxaa la yihahdaa wasaa'ilu dahaara saasay kale yihiin wax allaale waxa biyo jira biyaha u sharafta badan waa biyihii nebiga farihiisa ka yimid calayhi salaatu wasalaam mucjiza ahaayeen ummadda nebiga mucjiza oo ummadda la tusayo biyaha zamzamkaa ku xiga biyayow kalaa markaa lagu sii xijiyaa sida biyaha kowtharka iyo biyaha webiga misra iyo niil niil webiga niilka iyo biy biyayoga kale kusii xiga intaa marka halkaasaa si guud uga ogaatay kitaabu dahaara marka waa kana waa muhiim almiyaahu biyayaasha allatii biyayaashaasoo yajuusu wuu banaan yahay bihaa iyada atadhiiru in lagu dahaaro qaato biyayowga in lagu dahaaro qaato ay bannaan tahay sabcu miyaahin toddoba biyood weeye maa u samaai samada iyo cirka biyihiisa kow wa maau lbaxri badda biyaheeda labo wa maau nahri webiga ama webiyaasha biyahooda saddex wa maau lbiri ceelka biyihiisa oo ceelashii ah wa maau lcayni il burqanaysa biyaheed shan wa maau thalji waxa thaljiga la yidhaahdo biyihiisa iyo wamaa lbaradi baradka biyihiisa labadan dambe kuwa hore waa taqaanaa labadan xoogaa bayaani maa thalji waxa weeye biyo aada u qabow baa xagga samada ka imaanaya biyaha markay soo daataan qabowga dartiis sida barafka dhulka markay yimaadaan sida barafka isku dhegdhegayaan baraf waaweyn bay noqonaya isagoo biyahaaba dhulka ku dhacay laakiin dhulka markuu yimid bu isku dhegdhegaya oo dhagaxyo noqdo maa-ulbarad waa maxay maa-ulbaradku isagoo dhagaxyaaba soo daadanaya roob waxaa jira isagoo dhagaxyaa soo daadanaya wadamada dariskeenna waa ka daa qaarkood markuu dhulka ku dhaco dhalaalaya oo biyo noqonaya saasay ku kala duwan yihin maadaama tadhiibka aan akrinayno lamberkow qabta wayumkinu waxaa suurtagala an yuqaala in la yihaahdo ikhtisaaran ikhtisaar darti iyo soo gaabin yatadaharu qofku waa dahaaro qaataa bikulli maa-in biyo dhammaanti maagaasoo nabaca ka soo burqaday min alardi dhulka ow nasala ka soo degay min asamaa'i kor walaslu kan uu asalkaa fii jawaasi tadahuri dahaaro qaadashada bannaanideeda bi haadihi lmiyaahi biyayowgan in lagu dahaaro qaadan karo kan uu asalkaaye waa aayaatun aayado minhaa waxaa ka mid a aayadahaas qowluhu tacaala wayunazilu ilaahay waa dejinaya wayunazilu ilaahay waa dejiya calaykum dushiin min asamaa'i xagga kore oo samada ah maa-an biyo maxaa loo soo dejiyey liyudahirakum bih ilaahay inuu idinku dahiro baa ka mid ah suurat lanfaal aayadda ko iyo tobnaad wey wa axaadiiu baa ka mid a aayaatun baa ka mid a iyo wa axaadiiu baa u asala saasay iskula socotaa axaadii minhaa axaadiia waxaa ka mid a ma rawaahu wuxuu wariyey abu hurayrata radia allaahu canhu qaal sa'ala rajulu nin baa weydiiyey rasuul allahi nebi muxamed sala allahu calayhi wasalam faqaala wuxuu yidhi ninkii su-aashiisa yaa rasuula allah innaa anagu narkabulbaxra baddaanu kornaa baddaasaanu iska ku safarnaa wanaxmilu waxaanu xambaarnaa macanaa macanaga alqaliila wax yar oo min almaai biyoah biyo yaroo macaan oo kuwa baddee dhanaan aan ahayn iyo kuwa cabitaanka ah ayaanu iska qaadanaa fain tawadaanaa haddaan ku weysaysanno bihi maagaas yaroo aan wadanoo macaan cadashnaa waa oomaynaa biyo dhanaan lama cabi karo badii hadha waa oomaynaa haddaan kuwaan ku weesaysano cadashnaa afa natawadau ma ku weesaysanaayo ma noo bannaan tahay bimaai lbaxri badda biyaheeda ma naloo ogoli inaan ku weesaysano faqaala rasuulu llaahi baa yihi sala allahu calayh wasalam huwa baxrigu adahuru midkoo wax dahiro weeye maauhu biyihiisu maaulbaxrigu waaba midka biyihiisu wax sii dahiraan waa lagu dahaaro qaadan karaa alxilu midoo xalaal yahay weeye baxrigu meytatuhu baktigiisu badda wuxuu ku dhex baktiyaa iyadoo aan la gowricin waa la qaadan karaa waa la isticmaalayaa waa bannaanta biyihiisuna waa dahuurba rawaahulkhamsatu shantii baa warisay waay waqaala tirmidiy tirmidi oo shanta ka mid a wuxuu yidhi waxa weeyaan bukhaari iyo muslim abu daawuud tirmidi iyo nasaa-i shantu tirmidigu wuxuu yidhi lixdan iyo sagaal haadaa kani xadiidun weeye xasanun wanaagsanoo saxiixun alxilu meytatu misnaha ereyadiibuu kuu qabanayaa luqa luqa ahaan luqa alcarabiya ereyada aada u baahan tahay in laguu sii furfuro laguu sii qeexo garaameerkooda baa laguu sii qabanaya alxilu meytatu waxaa weeye ee yu'kalu waay waa la cunaa maa maata fiihi wixii badda ku dhinta min samakin kalluuna iyo wanaxwi wixii la mida biduuni dabxin sharciyin gowric sharciga la-aanti wixii naftu ka dhacday markaa la soo baxdid waa la iska cunaya waaya matniga u bax marka uma almiyaahu biyuhu uma almiyaahu biyayaashu dheh calaa arbacati aqsaamin aqsaam oo afar bay ahaadeen afar qaybood wey kan koowaad daahirun biyo daahira mudahirun wax sii dahiraya hayru makruuhin mid la karaahiyeysay isticmaalkiisa kayrkiisa aan la karaahiyeysan in la isticmaalo kow wa huwa kaasi almaau waa biyaha almudlaqu la yska idlaaqay war waxaan waa maxay waa maa waa biyo biyo mudlaqa maa mudlaq waa biyaha markii la yihahdo waa maxay waxaan biyaha mudlaqa wey waaya biyaha koowaad qabo marka lamar labo واlأصل kan aslkaa fii ظahuuriyaةi الmaaءi الmuطlaqi maaga muطlaqa dahuurinimadooda kan asalkaa waa maa rawaahu الbukhaariي ba asl ah bukhaari wuxuu ku wariyey laba boqol toban iyo toddoba iyo wغayruhu bukhaari kayrkiis can abi hurayrana laga wariyey radi الlahu canhu qaal qaama acraabiyu nin reer baadi ah baa istaagay fabaala waa kaadiyey waa bowlay fi lmasjidi masaajidkii nebiga weye buu ku kaadiyey banaankii la iska fariisan jiro kaloo mood laamiyi buu ka yimid faqaama ilayhi الnaasu dadkiibaa u soo istaagay ninkii liyaqacuu bihi inay ku dhacaan ninkan inay ku dhacaan waa maxay inay wax gaarsiiyaan oo canaantaan oo wax ku dhuftaan labadaba faqaala nebiy baa yihi nebigu naxariis miran buu ahaa sala اllahu calayh wasalam dacuuhu war ka taga ninkan wahariiquu daadiya calaa bowlihi kaadidiisa dusheeda kaadida dusheeda waxaa ku shubtaan sajlan dalow oo min maain biya waa wadaan sajlan wadaan oo min maaina aw danuuban dalow oo min maain biya dalow iyo wadaan waaya waa kuwa waa lagu waraabsadaa berkadaha iyo ceelasha xasaa la darsadaa maxaa yeelay horta ninkan u kaadiyey kaadida ha dhammaysto haddii hadda lagu qayliyo ama la riixo meeshaa kaadidu ku dhacaysa meelaan ahaan hayn bay sii najaaseynaysaa isagiina waa gaaraysaa isaga caafimaad darra inay ku dhacdo kaadi ku kala go-do waa laga yaabaa waaye u kaadish u kaadish fa inamaa bucithum waa laydin soo saaray idinka muyasiriina xaalaatiin kuwa fududaynaya dinta dadkaan ka cayrinaya u sahlaya haddii ninka maanta lagu qayliyo hadduu dib dambe masaajidka ugu soo noqon waayo ila masaajidada in dadka lagu dhibaateeyo maaha iya wax ka daran baaba hadda socday in dadka lagu dhibaateeyo masaajidada oo dee dadkii markaa masaajidada imaan waayaan maaha walam tubcaduu laydinma soo saarin mucasiriina xaalaatihin yaa kuwa cuslaynaya dadka dhibaya lafdigii haddii aada u baahnayd in lagu sii qaxo liyaqacuu bihi macnaheedu waa maxay liyaqacuu bihi waxaa weeye qows xagga ka geliyo liyasjaruuhu inay zajriyaan oo ku canaantaan bilqowli hadal aw ilficli ficil ficil inay wax ugu dhuftaan ama qowl sajlana waa maxay waa dalwan waa dalow mal-a bilmaai biyo afka kaaya wa miluhu waxaa la mida addanuub daalka kordhi dunuub haddaa dhahday dunuub kale ay noqonaysaa oo dembi iyo hawl kale gelaysaa macnaha meel kaloo aadaya waxa weeyaan danuuban waay waay amaba sideedaba saa u xarakeeba biyihii afar bay ahaayeene qaybo taas almaa ulmutlaq biyaha labaadna matniga weeyaane waa daahirun maa daahira mudahirun wax dahaa dahiraya makruuhun laakiin la karaahiysay ilaa kii hore makruuh maaha hayru makruuhin buu ahaa kanna waa makruuhun wa huwa almaau waa biyaha almushamasu la kululeeye la qor kululeeye qoraxdaa kululeysa wey almaa almushamas almusakhan la diiriyey biyo diirsan ya diirimaad oo fii inaa-in ku jira weel waa shardi oo min macdinin weel macdanah bixari shamsina lagu kulule lagu diiriyey bay ku diirsan yihin qoraxdaa kululaysay wey wa karaahiyatu karaahiyadiisu waa limaa qiila waxaa la yidhi min annahu yusabibu wuxuu sababayaa maagaasi maradal barasi baras xanuunkeed ow yasiiduhu ama waa ziyaadinaya xanuun bara baraska biyo kululaa oo qoraxda kululaysay oo macdan ku jiray dhul kulul adoo jooga markii jirka la mariyo baras inuu jirka yeeshaa ka imaan ka dhah ama haddii baras jiray waa kordhinaya hay walaa yakuunu waxaa ka soo go-aya weelkan macdanka wax zuhuuma la yidhaahdo aadan adigu arki karaynin oo biyaha ku dhex milmaya walaa yakuunu makruuhan makruuh ma noqonayo maagaas ilaa ida stucmila markii loo isticmaalo mooyaane fil badani jirka haddaa marya ku dhaqanayso weel ku dhaqanaysa maa markii jirka loo isticmaalay wey wa kaana uuna ahaado fii qadrin meel ama jiho ama gobol xaarin kulul kal xijaazi sidaan dhulkan ardu xijaaz oo kale ee kulaylaha ah biyihiina waa kulliyihiin waxaa kulleeya waa qorax weelkay ku jiraan waa macdan gobolku waa kulul yahay waxa loo isticmaalaya waa jirka shuruudaasaa weeyaan uu waaya haddii takhtar yidhaahdo haddaa isticmaasho dhibaataa kaaga imaanaysana oo takhtar kuu caddeeyana waaba xaaraan ma isticmaali karin biyihii saddexaad usoo dhaadhaca waa daahirun maa daahiro hayru mudahirin biyuhu waa daahir laakiin waxba ma daha- daahirayaan waxba ma daahirinayaan wahuwa kaasina almaau waa biyo almustacmalo biyo mustacmalo wey ilaa kitaabku xasri alkhisaal buuna soo yiri gogasha markii laga soo hadlay shalayto khisaasha baa lasaa loo soo xasrinaya biyo mustacmala weeye biyaha daahirna ah aan waxnaan sii dahiraynin oo maxaa loo isticmaalay fii rafci xadain baa loo isticmaalay xadaska koryeelkiis waa sharaxa waa lambar labo wa daliilu kownihi daahiran intaa la qabsanaysa waa inaad lambarada saa ula socotay biyahaas ahaanshahooda ay daahir yihiin daliilkoodu waa maa rawaahu lbukhaariy boqol sagaashan iyo kow xadiidka wa muslimuna kun lix boqol toban iyo lix can jaabir bni cabdillaahi radi allahu canhu qaal jaaءa rasuulu llaahi salى اllahu alيyh wasalam nebiga ilaahay baa yimid yacuudunii anoo jaabira isagoo isoo booqanaya walxal ana mariidun aan xanuunsanahay laa acqulu aanan waxba garanayno miyir lahayn nebigaa i yimid fatawada'a nebigu waa weesaysay wasaba nebigu waa shubay calaya dushayda min waduu'ihi biyo weesaysigiisii buu igu firdhiyo saa igu tahliili oo nebiga igu shub waay dee biyihii la isticmaalay haddii lagu sayriyey dee inay halkaas daahir yihiin la hadday uusan daahir ahayn laguma sayriyeen halkaasaa laga qaadanaya fahm erey erey u qabo laa acqilu waxa weeye ay fii xaalati haybuubatin maqnaansho xaaladeed baan ku sugnaa miir la-aana waa min shiddati lmaradi xanuunka darnaanshiisa waay waduu'ahu ereygaas ah min waduu'ihi ereygii xadiid ku jiray almaau اladii weye tawadaأ bihi oo ku weysays walow kaana hadduu ahaan lahaa hayra daahirin maagaasi biyo aan daahir hayrkii hadduu noqon aan daahir ahayn lam yasubahu calayh kuma shubay nebigu waxaan daahir ahayn saxaabiga mafhuum soo maha wa daliilu kownihi hayra mudahir inuusan biyahaasi inaysan wax dahirayn oo hayru mudahir ay yihiin daliilkiisuna maa rawaahu muslim weeye wagayruhu can abi hurayrata radi allahu canhu ana nabiya salى اllahu alay wasalam qaal laa yaktasil yousan qubaysan axaduku midkiin fi lmaai biyo addaa'imi fadhiya walxaal huwa junubun uu junub yahay yuusan ku mayran waay qofkii junubah yuusan biyaha ku mayran faqaaluu way dhaheen yaa abaa hurayra keyfa yafcalu see samaynayaa dee qofku marka qaala wuxuu yidhi abu hurayra yatanaa yatanaawaluhu tanaawulan yatanaawaluhu tanaawulan wuu qaadqaadanaya qaadqaadasho gowgaa inta ka fadhiisa biyaha hadday balli ku jiraan ama meel fadhiyaan halkaa ha ka darsado ha ka qaadqaato intuu dhex geli lahaa waayo maxaa xaggee laga qaatay marka afaada alxadiid xadiidku wuxuu faa'iideeyey ana alikhtisaala fi lmaa'i kitaabku kitaab faa'iido badan oo qofku qaabka wax loo deliishaday iyo adilada siday u imaanayso iyo nidaamkaasoo dhan baa laga garanayaa oo laga fahmaa mayrasho lagu dhex mayrto filmaai biyo hee yukhrijuhu inuu ka saarayo can dahuuriyati dahuurinimadii buu ka saaraya inuu wax sii dahiro de daahir ba ha ahaadeena waxma sii dahirayo ilaa waa lagu dhex maydhay wa ilaa haddaysan saa ahayn lam yanha canhu nebigu kaman reeben laakiin wahuwa maxmuulun waxaa xadiidka lagu xambaaraya cala almaai ilqaliili waa biyaha yar biyo yar weeye qofkii ku dhex mayrtay qofkii balli dhan iyo birkad dhan iyo webi dhan iyo bad dhan gala maaha wa xukmulwuduu'i weysada xukunkeedu fii haadaa kan dhexdiisa xukmulqusli qubayskaana la midta qubayska hadda la diiday weysadina waa la mid waaya maxaa yeele biyihii mustacmal bay noqdeen lianna almacnaa macnuhu fiihimaa qubayska iyo weesadaba waaxidun waa isku mid waa biyo la isticmaalay wahuwa wahuwa kaasina waa rafculxadad weesaduna waa rafculxadad xadad baa lagu koryeelaya mayrigana xadad baa lagu koryeelaya waa isku macni biyihii kale usoo dhaadhaca waay waa biyihii u dambeeyey waa biyihii waxa weeyaan almaa lmulaq waa soo marnay kow iyo almaa lmushamas kuwaasi marka qeybtaas da- waxaa ku xiga daahir hayru mudaahir waa mustacmalka labo waayahay ilaa kuwaan hore waxbay wada dahirayaan midna isticmaalkiisaa la karaahiyeysan midna lama karaahiyeysan daahir mudahir mid kasta weeye ma ogta biyaha kale waa almutagayiru waa biyaha doorsoomay bimaa ku doorsoomay khaaladahu dheehay oo min adaahiraati daahiraada waxyaalo daahiraada oo ku dhacay oo dheehay buu la doorsoom lamar saddex alashyaau daahira waa ashyaa daahira allatii taasoo yastaqni ay ka kaaftoon yihiin canhaa xaggeeda almaa u biyuhu aysan u baahnayn caadatan biyuhu waxaysan u baahnayn baa biyihii dheehay walatii taasoo laa yumkinu suurtagal aysan ahayn fasluhaa in laga sooco canhu maag lagama celin karo bacda almukhaalada ku dheehi dabadeed waa isku dhex darsameen isku dhex dhex darsan dabadeed lagama sooci karo tusaale kal miski waa miski iyo wal milxi milix iyo wanaxwihimaa wixii la mida waay marka wa kownuhu kayru mudahirin mid wax dahiraya kayrkii ahaanshaha uu yahay liannahu asbaxa wuxuu ahaaday laa yusamaa mid aan lagu magacaabayn maa an biyo fii hadihi alxaala waxaan waa maxay haddii la dhaho biyo la dhihi maayo waxaan waa milix iyo waxaan waa waaba cadar iyo barafuun iyo miski baa la dhahayaa waaya biyahaasna waa waa biyahaas shay daahir ah baa dheehay biyaha afraad wamaa un waa biyo najasun najisun najaaso ah najaaso wahuwa maagaas alladii waa midka xallad ay degtay fiihi dhexdiisa najaasatun baa dhex degtay xallad waxaa ku dhacday fiihi najaasatun najaasaa hor dhex dhacday walxaal huwa maagaasina duuna alqulatayni laba qulatayn uu ka yaryahay biyo laba qulatayn ka yaroo fuusta ka yar mar haddii najaaso ku dhacdo khalaas waa najaaso aw kaana ama waaba yahay qulatayn laba qulatayn wuuba ahaadaye fatagayara waa doorsooma midabkii ama dhadhankii amba urti hadduu doono tirada ha ka bato biyo badan ha ahaado mar haddii doorsoon yimid meesha maxaa u daliila waxaa ku hormadhaa wahuwa duuna alqulateyni oo lamber kow ah rawa alkhamsatu shantiiba waxay wariyeen can cabdillaahi bni cumar radi allahu canhuma qaal samictu rasuula allahi sala allahu alay wasalam walxaal huwa nebigu nebigaan maqlay walxaal huwa nebiga yus'alu la weydiinayo can ilmaa'i biyo maagaas yakuunu ahaanaya bilfalaati meel bannaanu bahgooyaa oo min alardi dhulka ilaahay dooxa iyo jeexa biyo iskaga jira nebi al nebigu la weydiinayo iyo wamaa shay yanuubuhu isku dabamaraya oo min asubaaci bahallo iyo wadawaabi daabada ah xoolihii baa saa u dhex jiiraya bahalladii baa dhex maraya saasay u quusayaan oo u cabayaan oo u dhex jiirayaan ka waran nebi allo faqaala wuxuu yidhi idaa kaana almaau biyuhu hadday ahaadaan qullatayni lam yaxmililkhabaa khabat iyo xumaan ma xambaari karaan ma xambaaraan haa waxaas qullatayn bay gaareen wey waaye wa fii lafdi lafdi oo liabi daawuud lixdan iyo shan fainahu laa yanjus ma najaasoobo biyo qulatayn gaaray waaya waxaa looga jeedaa bilfalaat horta waxaa weeye asaxraa waa lama degaan bannaan iyo wanaxwaha wixii la mid a wamaa yanuubuhu ereyga yanuubuhu ah yaridu calayhi iyo waxa ku arooraya weye biyahaas daba maraya asibaacna subaacna kulu maa lahu naabun wax allaal wixii mici leh yaftarisu bihi ku collaytamo min alxayawaanaati noolaha aw noolaha micyaha loo ilkaha wax ku surta oo qabsada wey marka haddaba waa mafhuumu lxadiid xadiidka mafhuumkiisu annahu idaa kaana maagu markuu yahay aqala mid ka yar min qulatayn waxaa la yidhi biyo laba qulatayn le waxba ma waxba najaaso ma xumaanayaan soo maa maxaa laga fahmay haddaysan laba qulatayn dhammayna ka yar yihiin yanjusu waa najaasoobaya maaga walow lam yataqayar yousama doorsoomi tanag biyaa iyo fu haan biyaa iyo shirgaan biyaa iyo baaldi biyaa iyo waxaasaa nijaasada ku dhacda doorsoon ha ka fiirin saasay nijaaso ku noqday wadalla calaa hada almafhuum waxaa fahm waxaa tusay mafhuumkaas maa rawaahu muslim laba boqol toddobaatan iyo sideed can abi hurayrata radi allahu canhu ana nabiya sala allahu alay wasalama qaal ida istayqada axadukum midkiin markuu ka soo baraarugo min noomi hurdadiisa falaa yakmis yadow gacantiisa yuusan dhumbin yuusan tiimbin fi linaa'i weelka intuu soo toosay weel gacanta la galo yuusan samaynin xataa yaksilaha gacanta ilaa uu ka dhaqayo alaaan saddex jeer fainahu qofkaani toosay oo hurday laa yadri ma oga ayna baatad yadow gacantiisu meeshay ahaatay ama ku hoyatay meel xun bilow ku xoqayay meel xun bilow ku taabayay najaaso bilay taabatay yousan gacanta gelin faqad nahaa nebigu waa ka reebay almustayqida kii baraarugay min noomihi ka baraarugay cani lkamsi tiimbin ama dhumbin khashyata talawuhi yadihi gacantiisa najaasowgeeda cabsi laga baqayo awgeed binajaasati ay ku dharoobantay najaasadaasoo hayri lmar'iya mid loo jeedo hayrkeeda aan la arkayn waaya wamacluumu waxaaba la iska ogyahy ana najaasata oo hayra almar'iya najaasada aan loo jeedin laa tuqayiru lmaa biyaha ma dooriso haddaan mar la arki karin biyaha ma dooriso falowlaa annahaa iyadu waaya tunajisuhu bimujaradi almulaaqaati la kulanka dherbeelkiisa yaa haddaysan ku najaasaysen lam yanha an can dalik yaa kama reebeen macnaa najaasadu saasay ugu dhacdo biyaha yar bes weeye doorsoon laga fiirin maayo dhadhan iyo midab ay urmidna lambarka kalena waa meesha aw kaana qulatayni oo fataqayara waa doorsoom biyuhu waaba badan yihiin waa qulatayn iyo ka badan laakiin najaasa ku dhacday doorsoon baana jira haddaan doorsoon jirin dhib ma lahaateen wadaliil wadaliiluhu alijmaac aayada waa laguu soo sheegay la deliishaday axaadiidna waa laguu soo sheegay ijmaacana waa la deliishadaa waa kana ijmaac waa lagu kulmay qaala fi lmajmuuc kitaabka weyn oo imaamu nawowi majmuuca wuxuu yidhi qaala ibnulmundir baa wuxuu yidhi ijmaacu inta badan soo raraaya ajmacuu waxay culimmadu ku ijmaaceen ana almaa alqaliila biyaha yar aw ilkaiira kuwa badan labadaba idaa waqacat fiihi najaasatun najaasa markay ku dhex dhacdo oo faqayarad ay dooriso dacman dhadhan ow lownan midab ow riixan ur fa huwa najasu waa najaasu iyagoo yar iyo iyagoo badan mar haddayba doorsoomeen horta marka iyagoo yar xataa haddaysan doorsoomin najaasana ku dhacday waa najaaso waa kana wa amaa xadiidu almaau dahuurun biyuhu waa dahuur laa yunajisuhu shay-un shayna ma najaaseeyo ilaa idaa kayara inuu dooriyo mooyaane shayu dacmahu dhadhanka ow riixow fa daciifun sanadan xadiiskaas waa daciif xagga sanadka qaala canhu nawowiy nawowi wuxuu xadiidkaa ka yihi raximah llahu tacaala laa yasixu ma ansaxayso alixtijaaju bihi in la xujaysto lama deliishan karo wa qaala wuxuu yidhi wanaqala imaamu shaaficiyu imaam shaafici wuxuu soo raray raximahu llahu tacaala tadciifahu xadiidkan tadciifkiisa wuxuu ka soo raray can ahlilcilmi bilxadiid isagaaba ka mid ahay dadka cilmiga u leh xadiidka buu ka soo raray majmuuca mujaladka koowaad boqol iyo lixdan waka waaya culimadu waxay dhahaa nin baa mucaaradeeyey oo ka hor yimid markii la yihi qofku gacantiisu meeshay bariday ama ku hoyatay ma ogee yousan gacanta gelin buu yidhi see baana u ogeyn gacantaydu meesha ay joogtay see baana u ogeyn hadalkii nebigu bushiyey oo ka hor yimid oo mucaaradeey deedna ninkii hadduu seexday hadhow wuxuu soo toosay isagoo gacantii dabada kula jira waxaa la tusayaa in hadalka nebigu wuxuu yidhahda inaan laga hor imaan horta iyo inuusa isna iska warhayn meel gacantiisu marmarayso waaya qulatayn baa la soo yiri waalqulataani labada qulo labada qulatayn khamsu miati ridlin waa shan boqol oo rodol baqdaadiyin oo baqdaadi ah rodolka baqdaadiga ah taqriiban suuro dhoweyn fi lasaxi sida asaxa asaxnimada badan waxa weeye albaqdaad waa magaalo caane xadaarad miirane gaala hadda dhibaataysay waxa weeyaan meeshii saldhigga culimada iyo xadaaradda wey caasuma caasimadii dowla alcabaasiya weeyaan marka baqdaadiga waa rodolkay isticmaalayeen hadda lamber ko wuxuu yidhi ay maa yusaawii labada qulatin waa waxa u dhigma mi-atan wa tisciina litran tanaa taqaanaa maante boqol iyo sagaashan litir taqriiban suuro dhoweyn boqol iyo sagaashan litir litir baa maanta la isticmaalaa oo waa maxay ama waa meesha ama booska ama baaxadda dhulka la eg sidee konton iyo sideed sentimitr boqol iyo sagaashan litr waa adugu fuusto yaa boqol iyo sagaashan litr fuustada waa laba boqol oo litr soo maha waaye de halkaana waa boqol iyo sagaashan waaye maxaa ka dhiman toban litr toban litr intee u dhigantaa waa nus tanag tanag waa labaatan litr soo mogi toban litr waa nus tanag toban tanag sagaal tanag iyo badh biyo ah buu ku sheegay haddii hadda nus tanagaa lagu tarana dee toban tanag bay iska noqonaysaa fuusadii baa malaha intaasoo kale ah kitaabkan soo qabo waxaa la yidhaahdaa isagana alimtaac bisharxi matni abi shujaac fi lfiqhi الshaafici hishaam alkaamil xaamid ayaa iska leh oo imaam wakhadiib wa mudaris ah jaamic alyada jaamico waaya daahir oo qaahirah litirkaasaan hadda uga soconnaa litiraadka markuu sheegayay isagu imisou ku sheegay weeye litiraadka wuxuu yidhi waa xilligii horta uu noolaa shiikhaan kitaabka qoraya abushujaacu caasimadda dowladda cabaasiyiinta baqdaad ay ahayd waaya marka qulataanku wuxuu yidhi waa mi-atay litr kani waa laba boqoloo litr buu yidhi muxuu ku daray tobankiibuu ku daray qulla waxaa loogu magacaabo yidhi lianna rajula alqawiya ninka xoogga leh baa yastadiicu awoodaya an yu an yuqilahaa inuu e yaxmilaha inuu xoogaa saa u hinjiyo aada u xoog badan yaa waxoogaa hinjin kara si toos hal mar saa fudud kor uguma qaadi karo saasuu macnaha xoogaa uu qaadi karaa u hinjin karaa wey marka sheikh hadda biyayaasha markuu ka soo hadlay waxaa la yidhi biyo shanaad afar biyood buu sheegay biyo shanaad buu ka teg oo waa maxay almaa ulxaraam biyo xaaraan ah waa biyo daahira wax sii daahiri kara dahaar haddii lagu dahaaro qaatay raf xadadkii kor yeelaya najaasadii suulinaya in la isticmaalana waa xaaraam oo maxaa xaaraan ka dhigay waa sababulxurmati kownuhu masruuqa biyo lasoo xaday wey wax kale ma qabaan ma isticmaali karin aw maqsuuban waa lasoo dhaca qasbi waa xoog baa lagu soo qaatay wey iyo sidii kale oo biyo xaaraan ay ku noqon karaanba kuwaas buu ka tegey waayahay marka kan isagu dee masaa'il kaleo iska tiro badan oo baabka la xiriidha ayuu u faa'iideynayaa qofka daalacanaya oo biyahan macnaha iyo masaa-ishiisa ay casharka kasii daalacda waxaa marka soo haray qulatayn kana ka fiiri maajid alxamawi baa iska leh waxaa la yidhaahdaa matnu اlgaaya wاtaqriib oo macnaha waa kitaabkii taasi waxa weeye xaqaqahu wacalaqa calayhi majid alxamagu ayaa isaguna tacliiqaa iskale faa'iido badan saaray tacliiq faa'iido badan ayuu saaray tuqadaru lqulataani buu yihi labada qullo waxaa lagu qadaraa horta meesha kii hore oo lahaa konton iyo sideed sentimitir kani wuxuu yidhi waa sitiina sentimitran lixdan sentimitir waxayna u dhigantaa buu yidhi laba boqol toban iyo lix litir fuustadii uu awal toban litir aan kusii darnay kitaabkaas kusii daray buu wuxuu kusii daray lix iyo toban litir oo kale tana kale wax ku dhow tana kale wax ku dhow buu ku dara waaye intaa wuxuu yidhi laba boqol iyo toban iyo lix litir tanag iyo bar iyo xoogaaba kole kusii dara isaguna intaasoo noo faa'iiday waa la isla socdaa kutubtao dhan waa la isla akhriyaa waa la isla fiirshaa marka darsigeenu intaas ku egyahay wallahu subxaanahu watacaala aclamu bisawaab meeshaan biyahaas maaragtay lagu leeyahay waa in la isticmaalo makruuhun isticmaaluhu waa biyaha daahirun mudahirun makruuhun isticmaaluhu biyaha ah waa aynu lahayn badanka markii loo isticmaalaya wey ee marada iyo maaha karaahiyadaas maxay tahay waa karaahiya sharciya cala al asax sida mashhuurka madhabka waa sidaas oo barasiyaa laga qaadaya lagu leeyahay baa dhici kadha in laga qaado macnaha laakiin imaamu nawowi masaladaana ugu noqonay walmukhtaaru cinda alimaami nawowiy sida la doortay xagga deliilka waa inaysan karaahiye ahayn waana madhab akharu alculamaa wuxuuna yidhi waa inahu sawaab almuwaafiqu lidaliil walinasi lum um imaamu shaafici baa qoray naskiisa saasaa waafaqsan uu yidhi ma anuu ma karaahiyeysanayo ilaa xagga caafimaad ahaan baan u karaahiyeysanaya xadiidka laga wariyey arrinkaasna ee cumar laga wariyey waa daciifun liitifaaqi lmuxadisiina calaa tadciifi ibraahim binu maxamed nin la yihahda ku jira waaye muxadisiintaa daciifisa bay leeyahy ilaa imaamu shaafici mooyaane isago waa towhiiqi qaala fii sharxi rown xadiidkaas aharkaas rawaahu daarulqudniyu biisnaadin aakhara saxiix hadalka ah shaafici mooye dadka kale waa daciifiyeen ilaa shaafici oo isagu towhiiqiye mooyaane iyana war baa laga soo cesho waxaa kaloo towhiiqiye baa laleeyahay ibnu jurayj iyo ibnu caddi iyo rag kale kamaa dakarahu lisnawi sida uu sheegay intaasaan uga noqonnay wallaahu aclam